shacabka muslimka ah ee kasoo barakacay suuriya ee ku nool magaalada hargeysa ayaa dhigay dibidbax farxadeed oo ay ugu muujinayaan sida ay ugu faraxsan yihiin in nidaamkii nuseyriyada talada xoog looga tuuray shacabkan oo isugu soo baxay magaalada hargeysa shucuurtooda farxadeedna ay kala qayb qaateen shacabka soomaaliyeed ayaa sheegay in dhowaan ay rajeynayaan in ay dib ugu laabtaan dalkooda farxadda iyo reereynta ayaa ka badbadatay walaalaha muslimiinta ee reer suuriya ee jooga magaalada hargeysa kuwaas oo sanadihii lasoo dhaafay kusoo barakacay dalkani soomaaliya waxaana ay banaanbax cajiib ah oo ay ku cabirayaan dareenkooda ka dhigeen magaalada hargeysa waxaana farxadda ay dareemayaan la qaatay shacabka muslimka ah ee soomaaliyeed ee ku nool magaalada hargeysa marka aad aragtid halka uu banaanbaxa ka dhacay waxaa soo xasuusanaysaa fagaaraha dimashik taas oo shalay ilaa iyo maanta ka socdeen dabaaldeg iyo reereen bulshadani waxa ay ka mid ahaayeen kuwa dabaaldega iyo reereenta la qaybsaday walaalahooda suuriya oo muddo konton sano ah ku jiray xaalad aan la qiyaasi karin haddaba waa kan fagaaraha magaalada hargeysa iyo damaashaadka ka dhacay iyagoo si gaar ah ugu mahadceliyey allah subxaanahu wa tacaala kaas oo siiyey wax lagu farxo midda ugu saraysa inta adduunka la joogo بسم الله أول شيء والصلاة والسلام على رسول الله waxaan maanta aada ugu faraxsanahay oo aan u dabaaldegaynaa guusha weyn ee la gaadhay ka xoraynta siiriya ee cadowgii bashaar al asad ee bannaystay dhiigga shacabka muslimiinta ee siiriya carab iyo muslimiin oo dhan waxay u tahay farxad iyo gebagabadii cadowga waxaan ku noqon doonnaa dalkayagii siiriya oo xor ah sidoo kale way dhammaan doontaa gumaysiga israa'iil ee falastiin إن شاء الله ثم إسرائيل ستزول بإذن الله ونعود لفلسطين والقدس ونصلي فيها جميع المسلمين إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله تعالى maanta waxa weeyaan waa maalin ay xorowday dowladdii suuriya shan iyo toban sanno uu ku hayey tacdiib iyo cadaab ashadda alcadaab uu ku hayey kii shiiciga ahaa ee maxaa lahahdaa calawiga ahaa ee la odhanayay bashaar alasad bashaar alasad maaha waa shariir alasad waa fircauna hadihi alumma wallahi alcadiim waxaana xorowday magaaladii uu deganaa khaalid bin weliid saxaabigaan jeclayn radiallahu canhu ee la odhan jiray madiinatu xumus falilaahi alxamd alxamdulilah walilahi alxamd waxaan ilaahay uga mahad celinaya inuu ilaahay ka dulqaaday ashar ninkaa maxayde cadaabkee tacdiibka ku hayey ummadda muslimiinta ah dhammaanteen waxaan leenahay insha allahu tacaala falastiin insha allah way ku xigi doontaa marka mar haddii suuriya xorowday insha allah falastiin raaxata kuna xorra biidni illah alkariim walaalaha suuriya oo sanadihii tagay kusoo barakacay dalal badan oo uu ka mid yahay dalkan muslimka ah ee soomaaliya ayaa maalmahan dhigayay banaanbax ay isugu hambalyeynayaan waxaana ka mid ahaa meelaha ay banaanbaxyadu ka dhaceen soomaaliya turkiga filistiin iyo waddamo badan oo ka mid ah dalalka carabta oo ay ugu weyn tahay suuriya dalka suuriya ayaa hadda ah mid xaaladiisu degan tahay iyadoona hadda dadkii horay ugu barakacay ay kusoo laabanayaan dalkooda waxaana ay arkeen in uu marnabo khasaaraynin dhiigga qof kasta oo muslim ah maantana waxa ay indhahooda ku arkeen wax ka yar toban maalmood gudaheeda ay waddankooda talada uga xayuubiyeen mujrimkii dhiigyacabka ahaa ee bishaar al asad si kastay ahaataba nimcada uu maanta allah addoomadiisa uu siiyey ayaan ahayn mid yar iyadoona allah subxaanahu wa tacaala uu tusay in uu marnabo duugooweynin dhiigga muslimiinta oo loo baabi'iyey diinta islaamka darteeda